sideedda sanatar ee ku matasha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya taasoo runtii tusinaysa in ay xiriir dhow ay ugu talagaleen inay la yeeshaan golaha aqalka sare maadaama ay u soo xuleen dad xilkas ah xambaari kara hanka iyo himilada dowlad goboleedka jubbaland mudanayaal waxaan rabaa inaan salaan gaar ah inkaga soo tebiyo guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi oo xanuun dartiis maantay imaan waaye halkan kadib waxaan rabaa in aan guddoomiyaha golaha shacabka mudane jawaari oo garabkayga fadhiya ma rabo in aan in badan ka sii idhaahdo xafladdan waxaan rabaa inaan runtii aan ku soo gebagabeeyo duco ah in dowlad goboleedka jubbaland ay hanato hankeeda iyo himiladeeda ilaahayna uu siiyo barwaaqo iyo baraaro wax alle wixii dhibana ilaahay ka hayo intaas kadib waxaan mar kale aan ku rabaa inaan runtii bogaadiyo baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland saddexdii kal fadhi ee hore ee uu si wanaagsan oo hufan u soo shaqeeyey in maantay uu mar kale daa furanayo kalfadhigiisii afaraad mudanayaal waa ina salaamayaa boqolkiiba boqol waan idii mahad celinayaa aada iyo aad aan u mahadsantihiin waxaan kusoo wareejinayaa microfoonka ku wareejin doonaa guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed cusmaan jawaari